haddana waxaan barnaamijkii gabagabada ku wareejinaa wasiirka oo inoo soo xidhi doona dardaarankiisa
dambeedu waa la yidhi oo su-aala waxaan kaga jawaabay warbixin waxaan kaga jawaabay adana waa ku daray wixii calaaqaya oo dhinacaya ku socotay waxaan qabaa anugu ugu dambeyn waktiga waa nagu soo gaabtay sida looga bixi lahaa dhibkan maanta soomaaliya opportunity fiican ma haysan opportunitygaas hayto idaway inaan ka faa'iidaysano oo kala talaadgarayno oo roadmap ka dhamayno oo barlamaan cusub yimaado oo dad cusub soo galaan ama hataa dadka dadka soo laabtaane wixii nasiib leh in dowlad cusub timaado oo permanent ah oo transitionka laga baxo waa waxa haddii ahayd kulliba qorshaha hawsha dowladda u dega roadmap u dega waa intaas intaa gaarsiin intaa haddii la gaaro waxaan qabaa wax weyn baa la qabtay waa shaqo adag oo siduu adeer sheegay hadda shirkii ka dhacay wada tashiga xamar sitaambar lixda ka dhacay waxay rabay in unboos ay lacagta bixiso dadkii baan codsanay shirkii baan diyaarinay waa la iclaamiyey unboos lacagtii ma keenin sodhiftoomadays lacagtii wasaaradda maaliyaddaa sii dhiftay deyma maanta ka soo dhaca welina unboos lacagtii nama siin marka go-aan waxaa la gaaray waxaan qabsan kara inaan qabsano wixii mucaamalo helanaan helno sababtu waxa weye unboos dad uma jirto in dowladda soomaaliya cagarigato u n d b dad uma jirto laakiin soomaaliya dhibkana haysta anigu waxaan qabaa intaan dadka eedi lahayn hadaa dadkan masaajidka wada joogo oo muslimiinta ah hadduu nin walba intuu meeshan jabsado uu qaato kursi dariskuna waa qaadanayaan runtii dowladaha dariska ahi waxay maanta nagu sameynayaan waxa haddii anigu ay maanta joog lahaan lahaa ku samayn lahayn wey kulama yaabayo homework sooqareedabtaa nagu noo yeela haddaan wax qabsan weyno annagana wax qabsan weyni annagana dadka adeegsada annagana u kala jaajuusa annagana ku shaqaysta annagana isku isku dira haddana intaas farkas ku filan dhibaatada annagaa keenay deriskii baa nafta noo keenay deris baa soo galay waxaa nafta noo keenay maxaa la yidhahdaa balcabadeedki waxaa nafta noo keenay cid kale always waxaan jecel lahay inaan farta ku fiiqno dhibta qof kale qof kale maxaa kaa galay haddaan adigu qabsan karin gurigiisa gubaya maxaa u filan karin dhibka soomaaliya soomaaliya waxaa burburisay soomaalida burburisay waxaa dhib ku haya soomaali weye waxaa israelaya soomaali weye of course dadka dowladaha qaarkood dan ee soomaaliya lagu hela ku istaagto dan uguma jirto laakiin sidii looga bixi lahaa soomaaliya u taala ambaasadka wasalaamu calaykum